بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله وحين كنا حشرني كتاب التوحيد عشر كان عشر كبقول كنتون يسيديد waxaan ku sharaxaynaa baabka lixdan iyo kow uu shiikhu u baabeeyey baabu maa jaa fi kathrati alxalif ay alxalfu billaah macnaha horey waxaynu uga soo hadalnay oo abwaabtii hore uu shiikhu kaga soo hadlay nahyigii la nahyey in lagu dhaarto allah subxaana wa tacaala waxaan ahayn oo macnaha uu nebigu yidhi laa taxlifuu إلا بالله لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا إلا بالله iyo in lagu qanco ilaa laba baabun kaga soo hadalnay dhaarta ee in lagu qanco qofku markuu ilaahay dar ilaahay kuugu dhaarto in lagu qanco halkan wuxuu kaga hadlayaa kathratu lxalfi billaah ilaahay baa lagu dhaaranayaa laakiin qofkii wuxuu badinayaa dhaartii oo daa'iman wuxuu noqonayaa qof dhaaranaya ayuu noqonaya madan sidaynu xadiidka ka arki doonno wax alla wixii uu gadaya waa ku dhaaranaya markuu wax gadanayo isagii waa dhaaranaya wixii la weydiiyaba waa dhaaranaya hadii mushkila marka waxay idhahdeen marka culummadu qofku hadduu saa dhaarta u badiyo waxay kutusaysaa markaa maaragtay tacdiimkii allah uu weynayn lahaa oo dhaarta ilaahay ku dhaaranaya wax weyn la noqon lahayd ayaa qalbigiisa daciifaysa markaasuu wuxuu ku dhacayaa fududaysi iyo istihaana ayuu ku dhacaya ihaana ayaa meesha ka imaanaysa marka tacdiimka ilaahay meesha ka baxaya saasaa tawxiidka loo keenayaa macnaha ilaahay oo lagu dhaartaa waa mina tawxiid haddana iyadoo la ilaaliyo oo amarka ilaahay la qaadanayo aayadda suu inoo keenayo waxfaduu aymaanakum amarka ilaahay la qaadanayo oo dhaartii la ilaalinayo waa mina tawxiid marka taasaa lainoo diidaya marka waxa uu yidhi wa qowli illaahi tacaala waxfaduu aymaanakum wa amar mu'miniintii baa lala hadlayaa waxfaduu xifdiya oo ilaaliya aymaanakum dhaarihiinna ilaaliya ha waxaa ka horreysay aayaddan waxaa laga soo hadlay dhaartii oo waxa weeye allah subxaana wa tacaala uu soo caddeeyey axkaamteedii oo laga hadlay markii hore laa yu'aakhidukum allahu bilagwi fii aymaanikum walaakin yu'aakhidukum bimaa caqatum alaymaana markii hore dhaartii labaa loo qeybiyey dhaar waxaa la yidhaahdaa laqwulyamiin macnaha dhaar looguma qastayo laakiin lafdigii waa dhaar matalan soomaalida aad bay isticmaalaan qof aad leedahay fadhiisoo shaahan cab wallaahi ma cabayou leeyahy biyahaan cab wallaahi ma cabayo haa marka wallaahidaasi dhaar kama ahee waa carabkaa bartay waa un hadalka unbaa lagu xoojinayaa taasoo kale marka waxaa la yidhaahdaa laqul yamiin hebel ma aragtay wallaahi ma arag yaa dhaarsaday cidnama dhaarsan marka isaguna dhaar ulama jeedo laqul yamiin baa la yidhahdaa laa wallaahi iyo balaa wallaahi iyo watay saxaabadu ku fasireen taas ayaa la yidhaahdaa midda uu allah yidhi laa yu'aakhidukum allahu bilagwi fii aymaanikum taa waxba laydima haysto walaakin waxa weeye yu'aakhidukum bimaa caqadtum alaymaana waxa ay qalbigiinna aad ka go'aansateen oo dhaarta ah taa wey midda la idiin qabanaya haddaba qofkii hadduu dhaarto sidaan soo socota saddex arrimood ayuu qofku markuu dhaarto waxa weeye saddex arrimood ayaa waxa weeye meesha imaanaya kow wuu dhaartay oo dhaar buu ku dhacay dhaartii markuu dhaartay marka labay dhaartaasi noqonaysaa inuu dhaartiisaa ku socdo oo waxaa la yidhaahdaa usan wixii matalan wuxuu ku dhaartay wallaahi inaana waxaa cunayn dhaar buu ku maray uu go'aansaday hadduuna wixii cuninoo bannaankiisa ka maro wax lagu leeyahay ma leh waayo dembiba ma raacayo kafaara gudna ma leh laakiin wuxuu go'aansaday inuu cuno cuntadii uu ka dhaartay wa- taasaa waxa la yidhaha marka xinthi dhaartii buu buriyey marka waxaa ka dhalanaysa inuu ama dembaabo oo waxa weeye xinthi baa la yidhahdaa ee, burintaa uu dhaartii buriyey waxaa ka dhalanaysa marka inuu ka kafaara guto ha taasaa marka lainoo sharaxayaa oo aayaddu ka hadlaysaa dhaartii hadday idinka dhacdo oo markaa aad rabtaan inaad burisaan ka kafaara guta markaa nebiguna xadiidka xadiid kale waxau ku tilmaamay xadiidka cabdiraxmaan ibnu samura oo saxiixa wuxuu nebigu ku tilmaamay oo yidhi haddaad dhaar dhaaratid oo aad aragtid markaa wixii aad ka dhaaratay inay ka khayr badan tahay oo ay khayr badan tahay inaad samaysid ha wallaahi hebel la hadli maya baa tiri hebel inaad marka la hadashid haddaad aragtid inay khayr badan tahay oo inaad goysid ay ka khayr badan tahay dhaartii ka kafaara gudo hebelna la hadal maxaa lagu kafaara gudanayaa marka waxaa lagu kafaara gudanayaa sidan soo socota kafaaratul yamiin baa la yidhahdaa allah waxa uu yidhi fakafaaratuhu idcaamu casharati masaakiina min awsadi ma tudcimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba saddex arrimood baa ikhtiyaar u leedahay markaad kafaara gudanaysid oo dhaartii ka kafaara gudanaysid inaad toban miskiin quudisid oo weji baa la yidhahdaa hal mar baad makhaayadda geynaysaa ama cuntaad u samaynaysaa hal qado baad u qaadaysaa weji baa la yidhahdaa hal mar cunto uu qofku ku filan oo sida macruufka ah oo dadka loo yaqaano ayaa loo qaadaya qada mutawasita qada waxa weeye faakaisiya maaha mid ebarana maaha midda dhexdhexaadka ah oo adiguba aad cuntidoo gurigaaga laga cuno ayaad waxa u qaadaysaa waa toban qof oo masaakiina ayaa la quudinaya haddaad rabtidna ow kiswatuhum hadday kuu fududaato inaad tobankaa dhar siisid mid walba shay haddaad siisid kiswaa la yidhahdaa kiswa waa dharka mid baa macawi siisay mid baa waxa weeye diric siisay mid baad waxa siisay shaati qofka un shay haddaad siisid waxa weye dhar baad siisaa la odhanaya waa toban aw taxriiru raqaba ama waxaaba kuu sahlanaatay inaad addoon xoraysid saddexdaa adiga ikhtiyaar baad leedahay awdaasi waa litakhyiir litartiib ma aha waa takhyiir saddexdaa midii aad doontid baad hormarsan kartaa aduu dooran kadhaa qof walba tii u fudud waxaa laga yaabaa qof inay cuntada u fudud tahay qof dharka u fudud yahay qofna addoonta u fudud tahay baa dhici kartaa kabacdi ilaahi waxa uu yidhi faman lam yajid fa siyaamu alaaati ayaam qofkaan saddexdaa heli karin soomaalidu waxay ku khaldamaan wuu dhaaranaya dhaartikoo noqonaya xilli waa dhaartay saddex beraan soomaya maya saddexda beri waxaa soomaya faman lam yajid qofkaan heli karin oo aan awoodi karin waaba waayey wuxuu ku quudiyo ama masaakiintiibuuba waayey ama dhaqaalaba ma haysto waa faqiir wuxuu ku quudiya male kaasaa marka saddexda beri soomaya ee haddii aad xoolo haysatid marka hore saddexdaa mid inaad dooratid waa fa siyaamu alaaata ayaamin weeye daalika kafaaratu aymaanikum idaa xalaftum baa leeyi allah waxa uu yidhi waa la sii xoojiyey xukumkaa laydii sheegay daalika iyo axkaamtaa laydii sheegay xukumkaa inaad saa yeeshaan waa kafaaratu aymaanikum dhaartiina kafaara gudashadeedii wataa kabacdi ilahi waxau yidhi markaa aayadda sheikhu soo qatay waxfaduu aymaanakum xifdiya marka aymaantiin dhaartiina xifdiya waxay yidhahdeen culummadu sidii sheekh cuthamiin tilmaamo waxfaduu aymaanakum waxay ku dhacaysaa saddexdiiba marka hore dhaarta iska ilaaliya oo dhaarta badan ma fiicna oo xifdiya dhaartiinoo wax muhiima ku dhaarta haddaad dhaarataanna waxa weeye oo aad dhaartii ka noqotay oo xinti meesha yimid ood waxa weye markaas aad ku dhacday ee, sidaa waxa weye ilaali laftigeeda haddana kafaaragudkiina ilaali kulli wixii oo dhan ilaali weeye oo midna ha dayicine mid walba axkaamtiisa sharciga mari ayaa laga wadaa calaa kulli xaal markaa aayaddu waxay inoo ina amraysaa in dhaarta la ilaaliyo oon carabkaaga dhaarta badan la, la, la barin waayo haddaad dhaarta badan bartid hadhow khaladaad badan ayaa ka imaanaya soomaalida aad bay ugu khaldan yihiin dhaarta way ku badan yihiin waxaad arkaysaa caqlixumadooda kuwa ka shalaayaya oo waxaan xataa aan bannaanayn ku dhaaranaya xilahay dalaaqanaya waxaan loo baahnayn hadhow reerkiisa dhan saa ku dumayo oo dhibaata ka dhacayso marka marka horeba carabkaaga lama baro dhaarta badan taas wey bale xadiidtan aa fiirino shiikhu waxa uu keenay ilaa afar xadiid labada xadiid oo hore baynu ku sharaxaynaa baabkan labada dambe iyo masaa-ishana gadaal baynu u dhigaynaa casharka dambe qaala waxa uu yidhi wa fi saxiixi can abi hurayrata radi allaahu canhu waxay wariyeen bukhaari iyo muslim can abi hurayrata iyagoo ka warinaya inuu ka wariyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaala rasuullahi sal slam rasuulku inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi alxalifu munfiqatun lisilca mumxiqatun lilkasbi ayay kutubta qaar dhigayaan qaarna lilbaraka waa isku mid wey akhrajaahu xadiidkan imaamu lbukhaari iyo muslim baa warinaya oo kitaab lbuyuuc ayuu imaam lbukhaari ku warinayaa baabu nahyi fi kathrati alxalfi imaam muslimna waa warinaya maxaa yaha marka macnuhu nebigu wuxuu yidhi dhaartu waa mumfiqatun mumfiqatun waxa ay bixisaa oo xayeysiis bay u noqonaysaa oo qof walba waa ku qancayaa hadduu qofkii dhaaranayo matalan waa arteen hadda suuqa markaa tagtid qof baad leedaha shaygaan iga gad wuxuu ku leeyahy waa intaa war waa qaaliya wax iga dhin wallaahi lafihiisii baan gadayaaba ku leeyahay wallaahi faa'iida iguma jirto wallaahi adaan kaa kuu yeelayaa ee waxa weeye aniga intaasu igu fadhiyaa waxba ka heli mayo dhaarbu isku xaabinaya qofkii markaa miskiinkaa loo dhaartay waa naxaya wuxuu is leeyahay wallahi qofkan waa dhaartaye waxbaha isu yana ka gada marka wuu ka gata idan maantoo dhan dadkii markuu saa ugu dhaartay alaabtiisii waa gadantay way baxday marka munfiqa waa waa waa socotay wey alaabtii waa socotay oo waa u gadantay oo u caddaatay lacag buu xeraystay laakiin mumxiqatun lilbaraka waxa ay baabi'inaysaa barakadii bay baabi'inaysaa ha waa imaamu lbukhaariba xataa wuxuu u baabeeyaa baabkaa baabu yamxaqu llaahu riba wa yurbi sadaqaat macnaha baabka in barakada laga tirtirayo mumxiqatun lilkasbi ama mumxiqatun lilbaraka sida axaadiidta ay alfaad qaar odhanayso barakadii oo dhan baa ka tegaysa oo xoolahan inaad maanta bangigu kuu buuxo laakiin aadan lagu barakaynin khayr ma leh wax yar adoo haysto ilaahay kuu barakeeyo oo waxa weye markaa ku qanca oo qanaaca ilaahay qalbigaaga geliyaa ka wanaagsan waatuu xadiid kale nebiga ku yidhi qad aflaxa man aslama qofkii islaamay waa liibaanay waxa weeye wa qanacahu allaahu bima aataa ilaahayna uu ku qanciyey wixii uu siiyey ha wa rusiqa kafaafan wa qanacahu allaahu bima aataa lagu irsaaqay xoola ku filanoo aan uusan cidna u baahanayn isagana ku filan aan faakaaysin ahayn ilaahayna ku qanciyey oo qanaaco siiyey idan meeqaad arkaysaa xadiid kale waatuu nebigu ku lahaa alqinaa qina nafsi meeqaad arkaysaa dawaqyo dheerdheer dhistay lacaguhu uga buuxaan bangiyada haddana cidiya murxay oo waxa weeye hurdo ka tegey oo nafti ka dhacday oo iimaankii ka tegey oo faqrigoodii waxa weeye indhaha loo saaray oo faqri ka cararaya idan waxaan marka lacagtan badani haddii barakada laga qaado wax khayra male wax khayra ma yeelanayso weligaana qanaaco ka heli mayso baaba bay noqonaysaa idan marka wuxuu xadiidku ina tusayaa inay xaaraam tahay silcada markaad wax gadanaysid iyo markaad soo gadanaysid iyo marka adigu gadaysidba in la dhaartaa ma bannaana oo magaca ilaah lagu dhaartay xadiidka dambena baynu arkaynaa waciidka shadiidka ah oo khatartaa ku soo arooray xadiidka dambea sii waadixinaya laakiin xadiidkan wuxuu inoo caddaynayaa waa taqriir uu inoo waadixinayo inaan wax wanaag iyo wax barakaa laga helaynin waxa weye dadka ganacsatada ah oo dhaarta maanta o dhan isku xaabinaya dadkiina sidaa ku kharibaya qaala waxa uu yidhi shiikhu wa can salmaan waa salmaan alfarisi radia allaahu canhu waxa uu yidhi wa can salmaan waxa uu yidhi salmaan alfarisi ayaa waxa uu yidhi qaala rasuulu llaahi sala alla alay slam rasuulku wuxuu yidhi nebiga calayhi salatu wasalaam buu ka warinaya can nebi sal salam nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam halaatatun saddex laa yukallimuhum allahu walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim waa saddex arrimood oo ciqaaba halaahatun ay saddex dadka ka mida waa saddex nooc marka ma aha saddex qof keliya saddexdan camal oo soo socota qofka sameeyo dhan baa mid walba gelaya marka saddex guruub bay noqonayaan saddex qaybood oo dadka ka mid a oo dhaqankan soo socda laga helay ilaahay maalinta qiyaamaha laa yukallimuhum allah ilaahay la hadli mayo waa kalaamu raxma kalaamu ridaa naxariis iyo wanaag ilaahay kula hadli mayo laakiin tahdiid iyo tawbiikh waa laga yaabaa in lagula hadlo waayo gaaladaba ilaahay iyagoo naarta ku jira ayuu wuxuu leeyahay ikhsa uu fiiha walaa tukallimuun marka cadaab ahaan iyo ciqaab iyo goodi in loola hadla waa dhici kartaa laakiin kalaam naxariisa sida mu'miniinta ilaahay ugu naxariisanayo loogu naxariisan mayo laa yukallimuhum allah kalaamkuna waa sifa min sifaat illaah waana la sugaya walaa yuzakiihim ma dahirayo ay macnaha taskiyadu waa tawthiiq waxa weye qofkii in laga dhigo la yidhaha qofkaa waa thiqa waa qof wanaagsan waa qof cuduula wanaagsan cadliya in la yidhaahdo marka ama la dahiro oo dembi dhaaf iyo wanaag iyo ma helayo walaa yuzakiihim ay macnaha laa yudahiruhum ilaahay uma dembi dhaafayo ay ciqaab adag buu leeyahay walahum cadaabun aliim walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab aliimun ay mu'limun xanuujiya cadaab xanuujiya oo aliima u sugnaaday halow saddexdan maxay yihiin ilaahay naga badbaadiye kan ugu horreeya nebigu wuxuu yidhi ushaymidun zani ushaymid waa taskiir la taskiiriyey qofkii weynaa ushaymid shayba waa cirada waaye marka qofkii cirada lahaa baa la sqiri ushaymidun ka maaragtay zanin qof ciroobay haddana zinaysanaya ama waxa weye rag ha noqdo ama duhur ha noqdo ushaymidun zanin macnaha nin intuu weynaaday ciroobo madaxii caddaaday oo da' gaaray haddana zine iyo qurun raadinaya xalaal ilaahay intuu siiyey oo soo maray guur xalaala oo wixii awlaad u dhali lahaa dhalay ilaahay siiyey haddana zine iyo qurun raadinaya kaa markaa waxay kutusaysaa bay yidhahdeen culummadu iimaan la-aantiisa dumarkiina waa soo gelayaan hadday cajuuso noqoto naag weyn noqoto oo waxa cajuus ceeb maaha soomaalida caybo yaqaan laakiin cay maaha waa naag weynaatay baa laga wadaa cajuus iyadiina zinaysanayso sida ummad badan maanta lagu kharibay taana waxa weeye waa la mid marka qofku hadduu weynaado bay dheheen culummadu rag iyo dumarba shahwadoodii baa dabcaysa oo hoos u dhacaysa uma baahna marka inay raadiyaan amaa qofka dhallinyarada ah waxaa dhici kartaa inay isugu darmato caqliyari iyo shahwadii ka tanbadata saa daraaddeed baa xukumka loo kala qaadayoo qofka dhallinyarada aan guur xalaala soo marin hadduu zinaysto waa la jeedlaa boqol jeer bes boqol jeedal baa lagu dhuftaa amaa kan weyn oo guurka xalaashaa soo maray isaga waa la rajiminaya dhagax baa lagu dilaya kaa marka iimaan la-aan bay kutusaysaa baa leeyi ha iimaan baan jirin wa caa'ilun mustakbir caa'ilku waa kan faqiirka wajadaka daalan fahadaa wajadaka caa'ilan fa aqnaa watuu allah yiri nabiga calay salaam fi suurati duxaa caa'il waa faqiir aan waxba haysan sida caadada ah waxa weeye qofku markuu maal haysto oo qani yahay kibir uu kibraa oo waxa weye isla weynan baa gala laakiin ninkan faqiirkaa oo aan waxba haysan oo waxa weeye qadadii heli karin maxaa kibir u keenay kibirkuna waxa weeye waa badarulxaqi waqamdu nnaas waxay kutusaysaa bay marka culummada haddaad aragtid nooca diinxumadiisa iyo akhlaaq xumadiisa ay kutusaysaa kaa wey marka waa caa'ilun mustakbir kan saddexaad weeye mowdici shaahidka baabka uu shiikhu u keensaday xadiidka wa rajulun nin weeye kan saddexaad dumarkuna waa la mid rajul qof baa laga wadaa meeshaan rag iyo dumar waa isku mid wa rajulun jacala allaaha alla wuxuu ka yeelay waxa weeye fii silcatihi jacala allaaha fii silcatihi macnaha allah waxa uu ka yeelay ganacsigiisii bidaacatahu fii bidaacatihi jacala allaaha fii bidaacatihi ay ganacsigiisiiba wuxuu ka yeelay meheradiisii inay ku socoto dhaarta ilaahay taasaa loo socdaa macnaha meheradiisii iyo ganacsigiisiiba wuxuu ka dhigay dhaar ilaahay inuu ku socodsiiyo marka nebigaa fasiraya waxa uu yidhi waxa weeye fi bidaacatihi laa yashtarii ilaa biyamiini waxa weeye wax ma soo gadanayo dukaamada markuu tago alaabtii soo gadanayo dhaar buu isku xaabinaya oo kii bakhaarka haystay oo alaabta kasoo jimlaysanayey dhaar buu kala daalayaa waxaa naga dhin dadku gadan mayaan waa qaali wallaahi inaan la iga gadanayn wallaahi lacag ma haysto wallaahi buu maanta o dhan ku haya subxaan allah walaa yabiicuhu ilaa biyamiinihi markuu dadka ka gadayana dhaartaasuu ku gadayaa oo wuxuu leeyahay wallaahi inaan waxba iigu jirin wallaahi intaasaan ku soo gaday wallaahi waa khasaara gadaya buu maanta o dhan ku haya markaasaa dadkii oo dhan u naxayaanoo laga gadanaya idan silcadiisii waa soconaysaa laakiin ilaahay baa u caroonaya ha ilaahay baa u carooday maxaa la isugu daray ilahay inuuna la hadlin kalaam raxma inaan la dahirin oo loo dembi dhaafin walahum cadaabun aliim intaasoo ciqaaba ayuu maraya axaadiidta qaar baa waxay odhanaysay axaadiid kale meeshaa rajulun ku bedelaysay wa malikun kadaab ninka boqorka ama madaxweynaha oo dadkii xukumaya haddana beenlow ah been maxaa ku kalifaya waa diin xumo marka saddexdaaba waa waciid waxa uu yidhi shiikhu rawaahu dabaraaniyi bisanadin saxiix xadiidku waa xadiis saxiixa imaamu dabaraani baa ku warinaya mucjab alkabiirka salmaan alfarisi buuna ka warinayaa waxa weeye sheikh albani raximah allahu tacaala fi saxiix aljaamic sakiir ayuu ku saxiixinaya idan marka xadiidkana wuxuu inoo caddaynayaa saddexdaas camalba inay yihiin wax lagu madan iyo ciqaab waana min alkabaa'ir qofka hadduu ku dhaco waayo waciidku waxa uu ku soo arooraa wixii waciid ku yimaadaa waa min alkabaa'ir marka waa in la iska ilaaliyaa oo qofku wixii ilaahay kuu qoray waad helaysaa dhaarta iska daa beenna ha ku dhaaranin oo waxa weye hadduu qofku been kusii dhaarto waa ka sii daran tahay marka waa in aad iyo aad la iskaga ilaaliyaa marka kathratulxalfi saasaa loo diidayaa waxa weye in la iska ilaaliyaa rabaa aan la isbarina dhaarta oo carabkaagu una baran والحمد لله رب العالمين إن شاء الله حديث الضمبي عشر قدمان كشرحينا